farxiya waxaan rabay kow in aad ma aragtay dadweynaha na dhageysanayo radioga ama na fiirsanayo facebook live-ka in ay kow ogaadaan qofka aad tahay maxay tahay farxiya soo marka farxiya waxyar oo naftaada ma ka hadli kartaa
horta bismi illaahi raxmaani raxiim bismi illaahi walxamdu lilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacalaa aalihi wasaabixihi waman walaa وهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب الدعاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وقدت من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت آد آد بان فرح سنهي isku wada imaashada maanta isku wada imaanay inaan ka hadalna arrin xalis ah oo nagu soo kordhismay oo anaga dhan wallaahi naxdin weyn na gaarsiiyey magacaygu waa farxiye maxamuud faarax maxaan u shaqeeyaa maxaan la shaqeeyaa jaamacadda la yidhaahdo st mary university of minnesota maxaan ka yahay assistant professor maxaan baraa cilmiga iyo caafimaadka dadweynaha public health loo yaqaano maxaan ka ahaa meeshaasna director maamul saray arinta oo cilmiga oo public healthka waxaan qaabilsanahay undergraduate degree kuwa qaadanaya bachelorga diyaarinayaan iyo iyo kuwa oo masters of public healthkana diyaarinayaan oo maxaa ka mid ay curriculum development maadooyinka oo la diyaarinaya maxaa ka mid ay faculty kuwa professoraha oo maadooyinka bixiyaan maamulkooda oo haddanana ii dheer aan maadooyin ka baro both cilmiga dadweynaha undergraduate courses aan bara iyo uh, graduate level courses aan ka bixiyo uh, oo public healthka magaaladan aan ku noolnahay minneapolis mahadsaned farxiyo introductionkaas wanaagsan aad aad u sheegtay bulshada iyo ducadii aad aad aad noo akhrisay aada u mahadsantahay marka farxiyo sidaan kulligeen ognahay um, waxaan la dhiilgareynona waxaa waaye outbreak outbreakkaas oo ah uh, loo yaqaano coronavirus uh, covid nineteen oo ma aragtay oo global issue ah uh, global pandemic ah marka waxaan rabay inaan aan aan kuweydiiyo farxiya maxay tahay coronavirus
coronavirus waa jiro oo infections disease infections haddaad maqashiin waa jiri oo si xoogan looska qaadi karo waa jiroonkii la iska qaadi karo oo oo shaqsi shaqsi la iska qaadi karo viruskaas sanbabaha ee gasha waxay lamid tahay flu maxaa ku calaamo ah qofka viruskaas qabo hergeb iyo qandha iyo kuwa oo dibcisana neeft neef qaadkooda iyo dhibeysa coronaviruska badna maxaa la iska qaada qofka xanuunsan markuu qufco ama hindiso ama qofkaas oo xanuunsan markuu meel taabto qofka markuu viruskii sanka iyo iyo afka iyo iyo indhaha ayaa qoyaankaas ayuu soo raacaa markuu gacanta taabto qeybaha seeta aad qaf you know meelna taabatid waa laisoo gudbinaa si fudud si xoogan oo fudud baa lasoo lasoo qaadi karaa covid nineteen waa coronaviruskaas oo lasoo gaabiyey covid macnaheeda maxaa waaye kooda waa corona vida waa virus diidana waa disease nineteen sanadkii soo dhaafay ayaa ayaa ayaa lagu magac qaaday so covid nineteen haddaad maqashiin coronavirus waa isla isla wixii baa laga hadlaya coronavirus waa family family ballaaran covid nineteenna maxay ka mid tahay jirooyinka oo coronavirus galaan mars haddaad maqasheen waa coronavirus sars haddaad maqasheen waa coronavirus covid nineteenna waa kan hadda maantan haysa
so magacba weli ma lahan because familkaas weli ka tirsan yahay so novelna waxa loo dhahay wuu cusub yahay wuu cusub tahay thank you farxi that's a great explanation so marka dadka maxay tahay symptomska oo coronavirus ama calaamadaha qofka markuu coronavirus uu qaadayo maxaa ka mid ah calaamadahaas
so um, calaamadaha coronaviruska waxaa aada iyo aada u shabahata calaamadaha fluga qandha hergeb hindiso badnaana qufac iyo iyo maxay u dhaadhacdaa sanbabka waxaa waaye jiro lagu tilmaamay respiratory illness oo oo- oo feeraha that's why waxyaalaha sanbabaha sanbabaha ee gasha haa haa Ah, ba- baqannana way la socotaa oo oo ziyaado ah ah, qofka ku dhacdo
soo marka een, qofka een, is- isla markii hadduu qabo muxuu ku like qufaca ah, oo muu ku garanaya mise qandhadu ku garanaya mise all of symptomskan markay isku tagaan waa qofka markuu uu ka shakinayo inuu coronavirus qabo marka kulli isku wada tagaan badnaa Eh, waa iska ogtihiin jiro kasta dadka eh, si yani isku si dadka dhan uguma dhacdo dadka way kala daafac adag yihiin immunocompromise waxay yidhaahdaan dadka daafacooda xoogeysan eh, laga yaabay inay kala tuurin especially dadka da-da yar Ah, ah, ah, laakiin ah, ah, badanaa maanta sida lagu kala garan karay oo dhakhtaarta ku weydiinayan maanta haddaad hergeb iyo is- isku aragtida iyo iyo qandha iyo and, uh, uh, calaamadahan aan soo tilmaamnay su-aasha dheeraad ay ku weydiinayan wadanka ma ka baxday ama qof wadanka ka baxay and, uh, uh, ma la kulantay ama qof lagu tilmaamay eh, miyaa taqaanaa aad- aad you know exposure waxay yidhaahdaan oo qof u dhawaatay qof qaba u camal.
dhowaatay haa so su-aashaas dheeraadka ayuu dhakhtarka kugu aaminaa inaad xalis u tahay najiradan heeta sida kale ma lagu galan karan kara si fudud
Yeah, th- um, that's great. And, and marka qofka maxay tahay inuu sameeyo haddii ay iska shakiyaan in ay eh, symptomskaas ama calaamadahaas ay iska arkaan?
Uh, um, maanta talada ugu weyn oo wasaaradda caafimaadka soo gudbiyeen is inaad dhakhtarkaada siday you know, u dhaqso badan inaad wacdid aad ku tiraahdid uh, dhibkan baan isku aragnay Uh, b- intaad adada goobka aadin isla markii ayaga ayaa ku, kula talinayaan you know, uh, go-aamihii iyo- iyo waxaad sameyn lahayd laakiin maxay rabaan badanaa intaad tagin inaad wacdid uh, emergency hospital haadina uh, qofka ugu horeysa meesha ugu horeysa aad wici lahayd waa dhakhtarkaada haddaad dhakhtar kula socdo haddaad qabtid uh, b- maxaad wi- you know, u sheeg dhibaatooyinka ayaga ayaga ayaa kula hada- ayaga ku yani ku gudbinayaan sidii aad uga tallaabsani lahayd iyo xalistaada iyo ayaga ku qiyaasayaan In aad testing u baahan tahay hadaad in kale.
testing u baahantay in kale go-aamahaas ayaga dhaq- dhaqaatiirta ayaa kula wadaagayaan So qofka dhakhtarkiisa hadda uu mar kasta la kulmo le inuu la xiriiro waayo soo ma ahan?
yes Ha.
yes dhakhtarkaad aadid aad markaad xanuunahaad qabtid la xiriir emergencyga ha isgeynina And, uh, waayaho maxaa adiga naftigaada xalis maxay kuu tahay inaada meesha kasoo qaatid you know Uh, uh, ina kala dheeraadkaaseeta ayaa lagu dadaalayaa maanta so xaliskaada inaad iska yara riskigii aad la kulmi lahayd inaad iska sii yaraysid ayaa kuu fiican laga yaaba inaysan lahayn you know Uh, ayaga bal waxay ku dhahan dhegeystaa you know ka amar qaataa yeah okay that's yeah warunta ha and and marka and and um, for here and this is uh, waa public health crisis anigii adiga public health many years aan ka shaqeynay outbreakyo waan kasoo shaqeynay and tan and, and waxaan weligan aragnay ma ahan and i think maalin kasta wax cusub aan baranaa waa run waa very serious waa serious uh, uh, crisis oo nagu soo uh, nagu soo kordhismada ilaahay horta naga xijaabo biraxmatika yaa arxam raaximin waa arrin oo federal state iyo local uh, isku wada imaadeen sifo looga hortago Uh, dhibkan hadda haddaan fiirino kasoo qabno china china waa meesha ka bilaabatay iyo tusaale iyo calaamado badan i- i- iyo iyo cilmi baaris badan ayaa hadda ka dhex socdaa iyo ayaga oo information oo anaga maanta sife hadda xoogoo bil laba bilood naga horeeyeen oo yacni hortegistayna sidaan ooga hortegi lahayn aan ka calaamo qaadanayno maxay arkeen inta oo qof ku xanuunsta sideetan kun iyo ka badan aa lagu tilmaamay ku dhawaan saddex kun iyo saddex boqol wax u dhadhow ayaa ku dhintay iyo ilaa dad laba kun qiyaase maxaa ku dhacay waxay yidhaahdaan serious oo critical yacni aad bay u xanuunsteen laakiin dadka xoogooda toddobaatan iyo kow kun way ka badbaadeen eh, jiradan aata waa jiro oo boqol iyo maanta maantaan fiiranaya dheeraha boqol iyo siddeetan iyo lix wadan gaartay Um, haddii aad fiiriseed dhiiraha ugu dambeeya soo baxday oo world health organization iyo china joint commission soo saareen maxay qoreen inay dadka da-dooda markay tahay sideetan dadka oo oo ku dhintaa laga hadlayaa dadka sideetan wax ka saray ha ka sareeyay boqolkii shan iyo toban inay ku dhinteen iyo toddobaatan ilaa sideetan dadka u dhaxeeya ku dhowaan eight percent sideed boqolkii sideed baa ku dhintay so dadka oo toddobaatan jir iyo wax ka sii sareyd oo ku dhaca adiga tobanka qof ku dhacda qolbo labo ayaa ayaa ku sakaraada ku dhintaan so waa jiro xalis oo especially dadka waayeelkeena ah iyo maxay xalisna u tahay dadka oo xanuunsan oo jirooyin kala duwan wada
qabaantaas aad rabaa inaa aada oga hadashid underlining conditionskaas haddii aad qofka especially oo oo da-daas lixdan iyo shan iyo wax kasii sarreeya aad aad ku jirtid oo haddana oo jirooyinka wadnaha aad qabtid cardiovascular healthka jirooyinka wadnaha ama diabetes aad qabtid ama sanbabaha aad ka xanuunsantahay ama blood pressure aad leedahay oo ama kanse lagugu tilmaamay then xalistaada way kasii sarreysaa dadkan kale so waa waa jiro oo xalis aad u ah dadka waayeelka oo haddanana especially waayeelka oo xanuunahan culus wada qabaan taswaa talyaaniga haddaad aragtid maanta talyaaniga dadka ku wada dhintay way ka badan yihiin kuwa china ku dhinteen toddoba boqole dhaaftay maanta kaliya inta qofka dhimataitalia sax badnaana it's because dadka waayeelka ayaa ayaa ayaa badan in italy markii laisku fiiriyo dadka wada xanuunstay waayeelka ku fardhimatay and the reason sababta ee dhimashada fatality casekooda iga badan tahay china is because way ka waayeel badan yihiin oo dadka ku wada dhacay
so dad dadkii waaweynaay ayuu aada u saameeyey so taas inakoo hadda ku daba jirna taas dad badanaa waxay isla isleeyihiin dadka yaryar dhib ma u keeno and hadda we have seen some reports oo ka hadlaya dadka yaryar qaarkood xataa inay isbitaal ku jiraan hadda stateenan xataa dad yaryara xataa isbitaalka ku jiraan oo coronavirus ku dhacay so taas waxyar ma ka hadli kartaa ageka da-da waxa u kala dhexeeyo da-da hadday noqoto iyo serious health conditionska like sida hadda sokortoo kale dadka qabo kansarkaoo kale iyo
so you know dadka anaga dhan qof kasta jirada sida yurub daafaca isku mid ma nahan anaga dhan dad qaar waa iska garan kartaa hirgabka kasoo qaba xaafadaada markuu soo galo laga yaabo qofna inuu dhulka la gala qofna inuu xoogaha yar iskaga badbaada yaro sidaas ayadoo tahay haddii coronavirus dad ku dhowaan labaatan jir ama soddon jir ku wada dhacda kulliisku si uma sameynaysa waxay ku xiran tahay qofka daafaciisi laga yaabo kuwa qaar inay waayo jiradan waa jiro sambabaha gasho laga yaabo qofka oo kasoo qabo sigaarka cabo sambabihiisa inay isku awood lahayn qof sigaar cabin so waa iska garan kartaa qofkii oo xalis ziyaada u tahay qofkay sameyn kartay qof kale so waa qalad haddii aad u fikirtid inay tahay jiro aad haddee ugu dhacdo aad ka tilaabsan karta waayo waa da yar tahay waa qalad waa fikrad qalad waa ina infact right now maxaa la leeyahay waa inaad u fikirtid qof kasta aad la kulantid inuu jiradan qabo sifa taxadirkaadana cerka gaarsiisid yacni maskaxda waa inaad saas u khiyaantid sifaad ilaalista waan ka hadli doonaa sida lasu ilaaliyo aad ku dadaashid
waa arintaa aada taas u muhiimsan tahay marka farxiya waxaan rabaa inaad ka hadashid ilaalista policyska sharciyada oo stateka ama federaalka la soo dejiyay oo dadka inay tahay in ay isku ilaaliyaan maxaa ka mid ah waxyaalo badan ay soo soo qorsheeyaan laakiin kaas maxaa ka horeeya inaan fahmno jiradaneeta viruskan coronavirus sidaa lasu gudbidkeeda iyo maxaa laga go-aamiyay you know? yes. uh, transmissionka mm -hmm. haddii aad fiirisid and, uh, and, uh, kooxda federaalka oo cilmi baarista maamulka cilmi baariska khuseysa national institute of health maxay soo saareen cilmi baaris oo cusub oo isbuuca neeta ah oo study oo c d c gii iyo jaamacadaha neeta oo sareeyay maraykanka u c l a princeton university journalkan la yiraahdo new england journal of medicine qofka garanaya waa janalaha oo ugu sareeya oo scientistka ku qoraan maxay dhaheen coronaviruska marka la fiiriyey waa mid oo hawada iskaga jiri karto ilaa saddex saacadood kasoo qabo maanta haddii aan viruskaas qabo aan meeshan ku aan hindiso waa mid ilaa saddex saacadood and they've done studies to substantiate this yani waa wax xaqiiq oo la hubsaday oo sayansiga cilmi baariska soo saareen kan labaad markay fiiriyaan birta oo kale maarta oo kale coronaviruska maxaa la arkay inuu afar saacadood ayuu nooli xayi yahay oo biraha
birta sida furaha iyo kale camal yes coobarka ha maxaa kale maxaa lagu arkay ilaa labaatan iyo afar saacadood inuu saaran yahay cardboard cardboardka maxaa waye xanshiyaha bogsiyaha way ka daran tahay birtaya 24 hours ay dhaheen labaatan iyo afar saacadood haddaad ku hindisid cardboard meel iska yaalo oo qofka la taabtay ilaa labaatan afar saacadood waa way faafi bacteriaga viruskaas haddii la fiiriyo plastic waxay yidhaahdaan plasticyaasha bacda bacda iyo birta stainless steel sababta maqaayadaha loo xiro bal fikiraya waxaa waay waxaan informationka oo scientistka soo saareen ayaa lagu go-aamiyaa stainless steel laba ilaa saddex biri dhan ayay saaran tahay two to three days Uh, so uu viruskii dul joogaya dul joogaya iyadoo xayi ah Wow.
okay and uh, so qofkii waad iska garan kartaa hawadu ka heli karaa oo qofka hawada saddexdaa kasoo qaba ma hadda haddaan ku hindiso aan ka dhaqaaqa meesha adigana soo gashid hal saaca dhexdeed laga yaaba laga yaaba ina- inaad adigana uh, uh, uh, aad neefsatid right maxaa laakiin kaas ka daran markuu qofka oo viruskaas qabo oo viruskana wuxuu ku nool yahay saan sheegnay afka sanka indhaha aad taabatay iyo laga yaabo meelo kale inaad soo tataabatid oo qof kalena taabtay kaas maxay yidhaahdaan community transmission maxaa laga wadaa ma aha transmission yani viruska uu isma gudbin meel kale laakiin shaqsigii iyo iyo- iyo- iyo communityga dhexdeed ayaa laiska qal- laiska qaatay laiska yani ala kala qaaday so that's why ah, sharciyahan culus oo si degdeg ah loo soo saaray waayo haddii oo la iska dhaafo oo yacni sidii aan weligeena ahaan aan ahaano anagoo ogu inuu viruskan magaalada soo gashay then maxaa looga cabsi qabaa halka qof fiiriya halka qof oo jiradan qaba inta meel uu tataabanaya every two days infectivity maxay leeyihiin every two days halkaas qof laba iyo saddex qof ayuu u gudbinaa okay laba biri ka bacdi labada saddex qofood u gudbisid ayagana laba iyo saddex qof kale u gudbinayaan labada iyo saddexdaas qof ayagana laba iyo saddex qof adiga toban biri dhexdeed xisaabta haddaad fiirisid exponential waay maadkaneeta Yeah.
toban biri dhexdeed halka qof ugu horeeya viruska gudbiyey muxuu gaarsiin karaa dad ku- ku dhowaan kun qof u gaarsiin karaa yacni si- taasna oo laba biri gudaheeda ah yacni every two days every two days ha Uh, you, you, inf- the- the- you- infectivity go every two days Ha.
halka qof helo Ha.
laba biri ayuu gudbinaa Ha.
uh, dhexdeed ma fahanteen?
ha ugu gudbin karo u qof gudbin kale.
kara laba iyo saddex qof labada saddexdaas qof kale laba biri dhexdeed ayagana laba iyo saddex qof kale u gudbinayaan Gudbinayaan, ha.
haddana laba biri dhexdeed ayaga laba iyo saddex qof ay u gudbinayaan qof kasta onlinekan ku jiro laba iyo saddex qof u gudbinaya soo maalintii intaasoo boqoloo qof aa ku kordhismana hashaas hal qof ay ka bilaabatay ah. so xisaabtii haddaad isku dartid inta qof ay gaari kartay iyo inta qof ay u gudbini karta toban biri dhexdiis easily maxay ku gaari kun iyo ka badan so waa sababtaas ayaa cabsadan weyn oo ballaaran oo maanta oo mustamaceeni dimisay u keentay because infectivity-ga waa infectivity oo oo aada cajiib u ah ha haddana waxaa kalay oo oo- oo oo yacni oo haddanana oo xalisteeda ziyaado ka dhigay qofka gudbinaya viruska isma ogo waayo maxay qaadanaya haddaad fiirisid um, uh, oo, uh, waraaqa studies-ka lasoo saaray maxaad arkay boqolkiiba waxay leeyihiin sagaashan iyo sideed laba iyo toban beri dhexdeed ayuu ayuu ayuu isku garan karaa calaamada maxaa laga wadaa labada tobanka beri ugu horeysa viruska kugu dhacay oo aada gudbinaysid adigana adiga yani viruska aada leedahay isma ogid waayo calaamada hirgabna iyo qanda iyo qufac waxba iskama dareemin so qofku qofka iska imagine qof shaqsi iska socdo hadda maanta amiir ani waan isla fadhinaa calaamada ma qabna ma hindaseena ma qufacina laakiin ma garan karna inaan viruskaas aan qabno aan aan qabno keerigaraynayna aan haa.
keagraynaynin so haddii aniga war isu haynin aan garanaynin aan meelahan iska taabtay oon albaabka markaan baxay birteeda taabtay oo furahan kuu dhiiba ee adigana taabatay show waan gudbiyey viruska that is why oo and, uh, mustamicii waddanka dhan loo dimiyey waayo waxaa maxaan la dagaalaynaa waxaan arkaynin kow qofka oo gudbinaya aada garanaynin qofka naftigiisii oo gudbinaya is war isu haynin Haa, soo mugdigaas lagu jiro haa.
ayaa la leeyahay guryihiina jooga ilaa e- e- oo, a- a- yacni aan tartiibino dadka in la kala dheereeyo in la social kala dheer aan distancing.
kala yes Hmm.
waa sababaha oo go-aamahaas lagu gaariyo lagu gaaray sifo oo loo kala yareeyo waayo Mhm.
haddii saas la sameynin jiroydan- jiradan eeta dadka dhan si xoogan waqti yar ee dadka dhan ku wada dhaci waana aragteen dadka ku wada dhaca baad kasoo qabaada lagu leeyahay boqolkii labaatan ayaa sibtaal u baahan Haa.
sideetan way badbaadayaan oo dadka dhan uma daynay boqolkii labaatan sibtaalo ku filan intaasoo dad ama siriro ama ventilation sam- eh, eh, eh, qalabaha loo baahan yahay oo oksijiinka ah aaban la haysaninba aan ahaa la haysanin you know, maxaa laga cabsi qabaa in lagu dhacdo oo sakaraad oo tacbaan oo qandho oo neeftuuri kara lagu dhaha gurigaada iskaga noqo meel lagu hay dhakhtarna nagu filana ma haysana Haa.
naasas nagu filana ma haysana siraro nagu filana ma haysana soo sababaha oo go-aamaha culus la soo gaarsiiyey waa in la kala tartiibiyo dhibkaneeta Haa, ma ahan inay dadka ku dhacaysay in kale laakiin siday u kala dheeraysan sida loo sida loo kala exactly Hmm.
waa kasoo qaba train socdo trainka haddii aan dhahno trainka sibtaal q- q- q- tusaale ahaan trainkaas haddaan dhahno ummadda dhan trainkaas hal jeeraan wada korayna ma koraan ka korayna ma horeyaan ka korayna ma eh, yani birta yani luqdan banaan u bixinayna trainka hadduu qaadi karin waa waa waa waa dhib laga yaaba trainka gebigeeda inuusan dhaqaaqin Haa.
waxaa lagu leeyahay tareenka saacadaha bal aan isu kala qaybino laba saaca kasta tareenka markuu imaado aan korno waayo way soo socotaa jirada Haa, haa.
jirada way soo socotaa ha soo socotee ha ahaato mid siriraha nafis la isa siiyo Mhm.
iyo sida loo sameyn lahay the way to do that is arrimaha hadda lasoo gudbi iskuulaha la joojiyo jaamacadeeni oo kale la xiray And maxaa lagu dhahayay um, online waxa ku bara Ah, ba- ah, maqaayadaha la xiray intaas waa dadaal dheeraad oo lagu talagalay inay la tartiibiyo jiradan faafiskeeda oo si fudud u f- u firdism- u firdismanaysa Haa, aad u- u faafayso Yes.
aan la arkaynina sidaad tiri oo hadayto la arkaynin wax la arkaynin oo qofka oo la garanaynin oo qofka naftigiisii war isu haynin imagine eh?
ها فرحيو ان ان taas waxay ay xasuusisay in sida og tahaybo in dadkeena Soomaalida dad aad social iskugu xiran ayaan nahay marka ay noqoto waxa la dhaho social distancing wax dhaqan ahaan badanaa Soomaalida iyo dad kale oo communities badan u shaqeeyo een, ma ahan laakiin arintan waan ku qasbannahay maxaa yeelay caafimaadkii dadkii safetygood dhan ayaa ku xiran marka waxaan rabaa inaa wax yar dadka fahansiisid sababta uu social distancing uu muhiim u yahay and that- taas maxay tahay xataa micnaheeda public health ahaan Ha, social distancing waa kalimad oo oo hadda maanta qaali aada u ah maanta dhan And, uh, wasaaradaha caafimaadka ka wada hadlayaan waayo arrintaneeta sida loola dagaali lahay waa waa most important maxaa waaye dadkii i- i- and, uh, inaan joojino transmission chain transmission chain waxaa waaye viruska wada gudbi Kati- eh, katiinadii oo viruska dhan, ha haa.
katiinada viruska inaan kala jarno waay waayo maanta aniga haddaan qaba aan aan xanuun aan is war isu haynin aan gudbinay adigana arrintaada iska jirta suuqu iska aadaysid bulshada iskaga jirtad oo meesha iska cilaamanaysid oo maqaayada dhex fadhiisanaysid wixii way wada gudbeen wax manan isna ogna laba wiil saddex wiil dhexdaad maxaad arkay intaas oo qof oo xanuunsan oo wada sakaraad ah baa baa la arkaa intaasaa la rabaa in laga hortago ka hortagidaas dadaalkeeda ayaa ayaa ayaa ayaa ayaa ayaa go-aamahaas gaaray so anaga social distancing maxaa waaye kala fogaada kala fogaashada maxaa waaye ilaa six fit in lakala fogaado wax maxaa lagu leeyahay ilaa lix tilaabood inaa lakala inaa lakala fogaado intaas maxaa la diidayaa inaad viruska fursad siisid inaad gudbinin haddaad qabtid qof kale waayo mis ogid wax wax ogma jiro laga yaabo maanta inaad aaday dukaanka oo birta oo raashinka lagu qaado qofka ka horay inuu qabo yacni ugu soo dhacdaan war isu haynin and haddii aad adiga is ogeyn adigana qofka kaleaad ujeedada ogeyn maxaa dan kugu jirtaa adiga iyo qoyskaada ilmahaada inaad ka badbaadid inaad lagala fogaado waxyaalo kale oo ugu muhiimsan oo kaas social distancing waa gacmaha la dhaqayo maanta dhan oo aada hubsanaysid inaad bacteriaga gacantaada ku jira so social distancekii waxaa lagu leeyahay dadka waa inay kala fogaadaan iskuulaha ilmaha guriga marka loo dira ma aha ilmihii inay baraanka aadaan isla soo ciyaaraan waayo masaakiinta baraf intaas oo bilooyin oo meel qabow baraf iskaga jiraan hadda xoogaho maxay laata qabowgii waalnaa inaa naga degtay qabowgii badnaa inaa naga degtay laga yaabo ilmaha waxay rabaan inay isla ciyaaraan oo kubad isla ciyaaraan banaanka ma aha waqtigii maanta ilmaha isla ciyaari lahaayeen ku kasta hooyo kasta ha ku dadaashay inay ilmaheeda guriga ugu haysata isla ciyaarkaas onlinea laga dhigi karaa
online laga dhigi karaa aniga inkas caafimaadka dadweynahan aan intaas oo sano aan rabnay inaan ka hadalno ilmihii gurigaha laga saaro because of obesityga cirka noo qaaday laakiin maanta waa the opposite message guryaha lagu haysto eh guriga ilmaha ha joogaan ku dadaala booqashada laisoo booqanayo laisu wada imaanayo iyo dadkeena waa dad kalgacal badan oo dad isjecel dad israadsada maasha allah waaba dhaqanay noo tahay waana arrin wanaagsan aada wanaagsan laakiin hadda xalista lagu jiro maanta la joogto ma aha maalin oo aan ka dhaga culusaan lahayn arintan waa inaan xoogahoo tii dhaqanka xoogahoo dib u dhigna telefoon inaan ku wada xariirno facebookaha inaan ku xariirno whatsappka aan dadaal dheeraad oo la arkin oo la maqlin inaan sameyno
taas waxaan rabaa inaan kuy dadka waaweyn oo kale waxaa maqla hadda shalay waxaa laygu dhahay dadka waaweyn qaarkood guriga ma jecla inay joogaan ayagoo banaanka wada jooga tukaamadii aadayaa la arkay marka dadka waaweyn maxaa u sheegla dadka waaweyn waxaan ku wada dadka ka weyn fifty camal sixty sixty five socodka ha la joojiyo si xoogan ha loo joojiyo aad iyo aad waad bixi kartaa waad soo soconi kartaa inaad laga baxsha ma lagu diidin bakaad aadi kartaa xoogahoo round oo kusoo dhufan kartaa yana yacni markaad soo noqotidna gacmaha xoog iskaga dhaq wejigaada dadaal inaad gacanta taabanin wejigaada indhaha iyo sanka iyo afka inaad taabanin intaad intaad ka maqanta gurigaa waayo laga yaabo elevatorkaasa taabanaysid in xal isku tahay numberkaad taabanaysid right oo albaabka markaad baxaysid birtaad taabatid in xal isku tahay intaas dadaalka maxaa lagu leeyahay guriga joog maxaa lagu diidayaa fursadahaaseeta fursadahaasaa lagu diidayaa oo nabadgelyahaada ku jirto inaan dadka xanuunsanayn inaan kala fafogaano kolba waa lagu xanuunsanaa waa lagu xanuunsanaa shaki there's no doubt dadka badankood wuu ku dhacayaa dadka badanaagood yes bay ku dhici haaduu ku dhacday laakiin ha ahaata mid waktigii aan kala fafageyno intaas waay hadda arinta oo meeshay maraysa ha ma aha yacni jirada iyo nagu wada dhicina abadan kaas ilaahay baa gacan gacan ilaahay bay ku jirtaan ilaahayaan ka faaf you know ilaahay baan baryeenaa inuu naga xijaabo raxmatika ya arxam raxmi ilaahay baan baryeenaa laakiin dadaalkeena laga maarmaan maanta maanta maanta la joogo waa inaan si yaan noqonin soomaalida dadkii oo i c u-ga buuxiya yaan noqonin aan ku madaxadkaanin yno anaga cabsida ugu weyn intaas waay inaan noqonin dad oo arintan dhegaysanin ama aan fududaysana aan aaminin oo oo waxyaalo qaar oo oo you know, been abuur in la bilaawo oo la faafiyo oo dadka la lugooyo Ah.
dadka annaga dadkeena dad iska ra'yi badan baan ahnay ra'yaha oo oo aqoon ku xirneen waxaan haddaan aqoon u lahayn Mhm.
maanta ma aha maalin aan ra'yi soo sii daayn kartid waa maalintii horta wixii waxaan ku faraxsana inaad taas ka dhawaajiso waa maalintii laysku xushmeyn lahaa scope of practice waxaa la dhaho qof kas dadka xirfadda u leh in loo daayo arrintan in ay ka hadlaan absolutely Ha.
absolutely wadaadinta dadka wadaadinta sheekooyinkeena aan aada u jeclahay aada iyo aada oo magaaladeena ku nool ilaahay khayr ha wada siiyo xil culus baa saaran ayaga because int- haddii aad haddaan sciencekii public health ka gudbo waa arrin oo oo oo islaan ahaan culus Mhm.
waa inaan dhegaysano wadaadiinteena culimmadaheena sidii diinta islaamnimada aan aan aan aan u ko- yani waxay dhahdaan contextualize this message you know spiritually diin ahaan sidaan u fikiri lahayn iyo dabeecadaheena sidaan uh, u sameyni lahayn you know inaan ayaga ka waana qaadano Waa run.
waayo ilaahay qur-aankiisa muxuu ku dhahay uh, fasal ahla aldikra in kuntum laa taclamuun right if you don't know ask those who know ilaahay qur-aankiisa ku dhahay so Waa.
culimmadaheena we- they know xagga diinta iyo iyo- iyo xagga eh, and, uh, yani haddaad shaki ka qabtid you know, waayo masaajidaha loo xiraayaa ma diinta islaamka sharciyaga ma ogashahay ka waran you know, su-aalahaasna waa very important su-aala culimmadaheena wadae ready su-aalahaas ha la wada weydiiyo Ha.
xagga cilmiga oo infection control iyo public health iyo public healthka waa waa aqoon dheeraad oo kuwa farsamaha leh ma department of health ha ahaato ma anaga soomaalida oo public healthka bartay ha ahaana ma dhakhaatiirkiini miya ayaga ayaa expertka oo this area ah ayagana aan dhegaysano waa run aan Ha.
dhegaysano you know Yeah.
waa runta i think taas aad ayaan kugu raacsanahay en- en farxiyo En xilligii ma ahan um, ma aragtay dadka you know like lays hor ordi jiray xilligii waxaa waaye aan isdhegeysan jirnay Yes.
oo dadkeena waxaan cilmiga u leh aan ma aragtay aamini lahayn messageka ay noo keenaan oo trustedka ah And- and, um, marka and- and taas anagoo ku daba jirno and farxiyoy waxaa maqlay dad badan oo dhahayaan and- and online intay soo galeen snapchat ayay dadkii waxay ka gadayaan and- and vi- vitamins ay dhahayaan herbal waaye ama xabatasoodo ay dhahayaan herbal waaye and waxay daaweynaysaa coronavirus marka waxaa rabaa dadka inaa fahansiisid and, and, and treatmentiga hadda coronavirus u taala maxay tahay iyo ya taasaan rabaa inaan ka hadashid horta and uh, haddii aad dhegaysatid qaybta n i h oo maamulayaan infectious disease control Uh, maanta oo march labaatan iyo kow miya maanta haas ha maanta labaatan iyo kow go-aanba lagu gaarin Ah.
daawo oo la xaqiijiyey oo f d a approve garayse oo dhahdo waa kanaa daawada lagu daaweyn lahay coronavirus waxyaalo badan ayaa cilmi baaris badan ay hadda socdaa and uh, uh, markay go-aamiyaan kolba wayna la socodsiinayaan Uh, dhakhaatiirta right now waxaa lagu control garaynayaa waxyaalahay badanaa ay garanayaan you know Uh, waxay ku xisaabsanta qofka iyo calaamadaha oo- oo oo laga yaabo qofka demonia inuu qabo oo jirooyinka kale inuu wado waxyaalahaas laakiin maanta oo xaqiiq oo la hubsaday oo la garanayo oo la isku raacay inay kan daawo u tahay weli ma la isku raacin weli ma la isku raacin And, uh, daawooyinka oo oo oo oo oo- oo soomaalida xabasoodada weligeeda jiri jirtay oo weligeeda waa la cabi jiray iyo waxyaalo ma aha mid oo aan dhihi karno uh, uh, xaqiiq coronavirus ayuu daaweeyay waayahow hadda maxaan ka hadlayaa sayansi sayansigaan ka hadlayaa markii cilmi baaris lagalo waxaa la fiirinaa inta oo qof xanuunstay oo daawooyinka qalbo la siiyey iyo siday ay uga badbaadeen right Uh, uh, b- kan xagga diinta haddii laga hadlaaya hadda culimmadaheenaa naga- iyaga badan And, uh, the- يعني لكن حقيق محا داوي oo la hubo ah, oo oo la isku raacay oo daaweynaysa inaan weli la isku raacin weli Aha. maxaa maxaa hal hal meel hal hob waxaa la fiirinaya dadkii oo ku dhacday oo jiradan oo badbaadeen dhiigooda ayaa la fiirinayaa and plasma ayaa la fiirinayaa uh, uh, inay and, uh, tusi doonto calaamadaha oo oo at least um, ideas of of- Treatments.
treatmentka ha, Ah, ha, daawo.
ha. so way soo socotaa way soo socotaa waqti buu qaadanaa wax la isku raacay ma jirta same with sida xataa vaccine-ka soo ma aha tallaalka Ah, tallaalna ma jiro weli kaasna and research ayaa ayaa ku jira waqti bay qaadan muxuu dhahay i think eh, infectious controlka NIH waxay qaadanay hal sano ilaa sanad iyo nus in license la siiyo company oo oo coronavirus vaccination soo saara walba way imaan hadduu ilaahay noo qadaro haduu ilaah yiraahda haya intaas laakiin ka hor waa in aan isdaacificideena aan ku adkaysanaa Ma- maanta wada hadleena ma jirto daawo Ha.
oo la isku raacay oo xaqiiq ah waa rajo iyo hob le ayaa jira rajo weyn Eh, daafacaada maanta gacantaada igu jirtaa warinta Yeah, you haa.
have total control.
Mhm. so and and and uh, farxiyo waxaad ka hadlashay and one of the preventionka ma ma aragtay isdifaaca inay tahay social distance dadkii kala dheera la kala dheereynayo maxaa kaloo ka mid ah eh, waxyaabaha uu tahay qofka inuu sameeyo si uu viruskan iskaga ilaaliyo
Uh, waxaa la isku raacay waatan haddaagan ka wada hadalnay shan shay inaan ku dadaalno Haya.
maxaa ka mid ah gacmaha horta dadka xanuunsan inaan and, uh, uh, oo aad ujeedad qofka you know, clearly hergab uu qufacaya ama uu hindasaya in laga fogaado in laga fogaado qofka waayeelka hadduu hergab haayo oo halqasa qabo aabaha hadduu kuna noolaya ama um, inaad xoogaho distance a- aad aad magaciis garaysa aad ku dadaashid kan labaad inaad ga- indhaha sanka iyo afka wejiga hadda waa sheekadan saa u bilaabatay horta maxaan ogaaday in horta gacantayga wejigayga ku noosha maanta dhan waa inaan maanta dhan aan Iscelcelinaya.
isxasil- aan iscelcelinaya ha waxaan dhahay, waa ware ilan ilan gacanta meel kalema wa- so so waa inaad indhaha sanka iyo, iyo afka laga ilaaliyo And haddii aad xanuunsan tahay fadlan ha bixin haddaad hintasi iyo hergab iyo qandho isku aragtid guriga joog waayo banaankaasi aad bixaysid and hadduu ilaahay ka dhiga coronavirus then especially waqtiyahaas ayuu viruska si xoogan jirkaada u faafinaya guriga joog waxaa lagu leeyahay haddii aad qufacaysid ama hindasaysid maxaad ku dadaashaa inaad gacanta suxulka inaad ku hindastid ha kusii daaynin hawadaya Um, iyo eh, d- waxaad ku dadaashaa gurigaada iyo meel kasta inaad maanta dhan and, eh, b- b- b- bleach am- os- inaad disinfectant isticmaashid oo bakteriyaha dilo ah, meelaha oo lagu magacis karay meelaha oo you know, surfaceska miisaska iyo dadaalkaas mar kalena w- w- waxaan ka hadli doonaa dadaalaha oo ganacsiyaasha ka soo qaba restaurantska oo Ah.
dheeraadka looga baahan yahay kuwa hadda especially furan haa We'll talk about it some Isbuuca other time, dambe insha camal aan ka Allah.
hadlaynaa, Ha, insha ha, Allah.
insha Allah Abdullaahi noo qadaro
Mhm. Een farxiyo een waxaad ka dhifaajisay disinfectantka bleach iyo waxaas dadka in ay ay labelka iska akhriyaan waa because we don't want dadka inay chemicals jirkooda badan uu galo oo toxic chemicals so EPA is recommending uh, the types of disinfect ee dadka isticmaalaan in terms of exposure taasna dadka waa la wadaagi doonaa Yes, een insha mustaqbalka Allah.
hadduu ilaa yiraahdo En- en farxiyo en- en, em, ta hadayt ka hadalnay dadka en- en, arrintaaneetun cilmi u leh in ay ka shaqeeyaan marka ma ka hadli kartaa en- en, hadda shaqada aan ka shaqeyn rab- ka shaqeynoono aniga adiga ama balaanka aan sameynoono communityga sidii loogu respond gareyn lahay ama ama ah, hadday noqoto education ama response markuu dhibkaaneetun communitygeena soo dhexgalo sidaan u sameyn lahayn marka en- qasab maa inaa kasii hadhadashid laakiin en- maxay tahay haddeertaan eetun isku imaanshada aan sameynay Ha, maxaan rabaa horta inaan aan lahaano waa hal uh, uh, you know, platform aan, uh, oo informationka oo outbreak inaan yeelano iyo taxadirka oo oo- oo communitygeena inaan uh, communitygeeni aan wararka gaarsiino taxadirka inay ogaadaan sida xaqa runta ah maxaa muhiimad aniga ii ah uh, uh, waayaho information information you know uh, warbixin oo sax ah oo qalad ku jirin oo meel saxsan oo aamin kasoo baxaysa ayaa communitygeena u baahan inaad wax dhibkan soo socota ilahay inuu naga badbaadi sidii habkii aan u sameyni lahayn aan aan farintan isu wada gaarsiini lahayn aan wasaaradda caafimaadka ha ahaata cityga ama countiga ama stateka aan la shaqayni lahayn khaas ahaan markay quuseysa ummadeena soomaaliyeed kasoo qabo hadduu case oo positive kasoo baxo ummadeena soomaaliyeed especially dadkeena oo bildhigmaha oo dadka badan oo meel yar ku wada nool sidii ugu dhaqso badan aan warbixin u bixini lahayn oo taxadir sidii laisu taxadiri lahaa dadka dhan u wada gaarsiini lahayn waa waxyaalaha aniga iyo amira aan rabna inaan ka dadaalno oo arrimaha seetan aan ka shaqeyno idinkana maalin kasta aan dadaal dadaalkeena inta you know as much as we can inaan ilal socodsiiyo sifa aan uga badbaadno hadduu ilaahay noo qadaro ilaahay ilaahay gacantiisa ugu jirtaa you know wax ilaahay controlo waaye ilaahayna waan baryeena si xoogan yno hadda masaajida especially la xiro waa inaan cibaadada cirka gaarsano yno waa inaan si xoogan u cibaadeysano aan ilaahay barino ayadoo saas tahay dadaalkeenan inaan yareynin dadaalkeena inaan yareyno si xoogan inaan dadaalno aan iswada maqalno aan kala dambeeno aan iswaanino aan iska jirno aamin darnaanta yno aamin darnaanta because erosion of trust waa very dangerous aad iyo aad maanta waa shayga ugu yani wax kasta maxaa ka xalis daran jiradan maxaa ka xalis daran trust aamin darnaanta ka maanta haddii aad tiraahdid war hadduu ilaahay ii qorano way igu dhici haddii kalena iguma dhacaysid qadar ilaahay aan aaminsanay bax you know then wallahi and waa waa horta waa qalad aan diinteen u fahamnay ka labaadna dhib dhib baan isu keensanay soo aamin darnaantaas inaan iska ilaalin inaan kala dambeysan inaan iswaanino inaan farintan isu farno aan isu wada gudbino sifaan ooga badbaadno dhibka nayta maalinta mahadsaneed farxiya aaday u mahadsan tahay in leys wada dhageysto i think sida kaliya aan uga badbaadayno waa in ma aragtay aan ku dadaalno qofkasta naftiisa ku dadaalo bat dadka inay ogaadaan waayo dadka dhahayo maaragtay ilaahayaa nolosheedaha ilaahay wuxuuna dhahay kulligeen inaan dadaalno teeda kale arintan hal shaqsi way dhaafsan tahay dadka qof kasta way ka weyn tahay arrintan soo ma ahan in uu ma aragtay dadku waa ina dadka kale ka fikiraan sida hadda dadka yaryar in ay isdhahaan ma ahan anaka aad hadduu nagu dhacana milduu noqona laakiin qof waxaa laga yaaba ayeedood in ay daris tahay la tahay ayeydii ay ku ma aragtay isla markii ku daaran karaan oo dhib u keeni karaan soo dadka waa run in ay is ilaaliyaan farxiyo intaana barnaamijka soo gabagabeyn wax aad aan ku weydiinin aad ku darsan laheyd ma jirtaa aad sii faahfaahin laheyd
and I think we've covered waxyaalo badan rabo inaan ka hadlo and ilaahay ha noo qadar ilaahay ha noo badbaadi and haddii waad ogtihiin labada and aan ku dadaalna adkaarka aroortii iyo galabtii waa saddexda duco oo wadaadinta aada u faafiyaan meeqa cajladadan dhegeysanay oo coronavirus wadaadinta soo saaray ilaahay kheyr ha wada siiyo ahayn acuudu bikalmaatlaahi taamata min shari maa qalaq iyo bismillaahi laa yaduru maca ismi shayin fi lardi walaa fi samaa wahuwa samiicu caliim iyo laa ilaaha ilaa anta subxaana ina kuntu min adaalimiin saddexdaas inaan ku dadaalno morning noon and night maanta dhan ilaahay aan barina ilaahay aan barina dadaalkana let's try our level best aan dadaalna you know taxadar iyo iimaan laba shay kala duwan ma aha ma aha you know it's one and the same so aan aan ku dadaalna aan ku dadaalna aan isgaarsina aan iswaanina aan aamin darnaanta aan iska jirna aan noqona hal umma oo hal meel wada socdo oo ilaahay aan ka baryeenay inay ummaddeeni seen noqonin kuwa i c u wadagala ilaahay ilaahay managa dhiga ya raxmadaka yaa arxam raaximiin ya insha allah and um and dhegaystayaal barnaamijkeena intaasan kusoo gabgabeyn laakiin intaana dhammaystirin farxiyo haddii dad ay rabi lahayn inay kula soo xiriiraan ama su-aalo ay qabaan halkey kaala soo xiriiri karaan
platform aan sameysan doonaa insha allah hadduu ilaah inoo qadaro and uh, oo oo so- ba- ba- somali uh, uh, ba- Somali community response to coronavirus.
coronavirus waa lila socodsiinaa insha allah si- doleerad face eh, maanta xataa waxaan sameynay facebook page haddii aad facebook ku jirtiin groupka raadsan kartiin waxaa la dhahaa somali community response to uh, covid 19 in groupkaasaa gali kartiin meeshaas ayaan information in- in kala sheergalaynaa sidoo kale twitter account ayaan ka furnay oo magaca setun ah marka en- and, uh, sabtiyada soo socdana barnaamijkan ayaan kusoo qaadanaynaa uh, hadduu ilaah yiraahdo En, waa mahadsantihiin uh, um, dhegeystayaal